barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka afimada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa khamiis waana kuwii soddonka bisha may sanadka labada kun iyo sideed iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya nuur xasan nuur iyo anigoo ah falastiin axmed imaan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimo waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan dhallinyarada magaalada muqdisho oo ka hadlaya dib u eegista dastuurka soomaaliya
horta dastuurka annagu waan rabnaa oo haddaan dhallinyaro nahay waayo dee dadka uu quseeyo oo taabanaayo waa jiilka annaga hadda aan joogno iyo inta naga dambaysa laakiin filitaankeennu wuxuu ku xihan yahay sida dhallinyarada looga qaybgeliyo maadaama dhallinyaradu ay yihiin waddankeena kuwa hadda ugu badan haddii marka implementatiinkiisa iyo doodihiisa iyo ka qaybgalkiisa ayaga xoogga la saaro oo laga faa'idaysta aqoontooda iyo awooddooda iyo gaarsiintooda
waxaa kaloo aad maqli doontaan warbixin ka hadlaysa dhallinyarada ganacsiga yaryar haysta oo xilliga ramadaanka uu kordho daqliga ka soo gala ganacsigooda kaalimihii qasiidooyinka bisha ramadaan ayaanan iyaguna ka marnaan doonin sodonka beri ee bishani tahay ruuxii buuxshee ka soo baxa ruuxii buuxshee ka soo baxa ballanka eebbaa u qaadee ayaanku qofku ku bego sidoo kalena waxaad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha marka horese kusoo dhowaada warkii caalamka xogayaha arrimaha dibadda maraykanka mike bombeo ayaa sheegay in ay casho wanaagsan oo shaqo ah wada qaateen xalay kim yong gol oo ah gacanta midig ee hogaamiyaha dalka kuuriyada waqooyi kim jong un ka hor wada hadallo ay yeelanayaan oo ku saabsan kulanka la filayo in bisha soo socda uu dhex maro madaxweynaha maraykanka donald trump iyo kuuriyada waqooyi kim jong un bombeo ayaa waxa uu xalay twitterkiisa soo dhigay iyadoo ay isgacan qaadayaan kim yong lana fariisanaya miiska cashada ee dhismo ku dhow xarunta qaramada midoobey ee magaalada new york kim yong oo ah sargaalka ugu darajada sarreeya ee booqasho abid ku yimaada maraykanka muddo laga joogo siddeed iyo toban sannadood bombeyo iyo jool ayaa midkoodna aanu la hadlin wariyayaasha kulan markaasi ku saabsan cashadooda aqalka cadna waxa uu sheegay inay qorshaha ugu jirto labaduba in ay kulan ballaaran yeeshaan maanta oo khamiis ah
hay-adda laanqeyrta cas ee caalamiga ah ayaa arbacadii shalay ku dhawaaqday inay magaalada kaza ee dhulka falastiin u dirayso koox dhaqaatiir dhinaca qalliinka ah si ay uga jawaabto baahi dhinaca caafimaadka ah oo aad u daran oo ka jirta halkaasi hay-adda i c r c waxay sheegtay in khubaradan caafimaad ay u dirayso kaza ay xoogga saari doonaan sidii ay u daweyn lahaayeen dadka qaba dhaawacyada rasaasta ah ee dhowaan ku dhaawacmay iskudhacyadii ka dhacay xadka kaza iyo israa'iil dhaqaatiirtan ayaa ka shaqayn doona kaza muddo lix bilood ah sida lagu yiri bayaan ka soo baxay laanqeyrta cas ee caalamiga ah ciidamada israa'iil ayaa dilay ugu yaraan boqol shan iyo toban ruux oo falastiiniyiin reer kaza ah tan iyo bishii maarj ee sanadkan taasoo dhalisay cambaarayn caalami ah israa'iil waxay rabshadaha xadka ku eedeysay inay ka dambeeyaan ururka xamaas rabshadihii ka jiray dhinaca xadka ayaa hoos u dhacay arbacadii kadib markii ay saraakiisha falastiin sheegeen inay israa'iil la gaareen heshiis xabad joojin ah oo ay dhexdhexaadisay dowladda masar laakiin israa'iil ma aysan xaqiijinin heshiiskaasi
halkaad nagala socotaana dhegaystayaal waa v o a washington dhowaan waxaa magaalada muqdisho lagu qabtay shir lagaga hadlayay ama ay kaga tashanayeen islamarkaana dib loogu eegayay dastuurka soomaaliya kaasi oo ay ka qayb galeen bulshada qaybaheeda kala duwan qaar ka mida dhallinyaradii ka qayb galay shirkaasi ayaa ka hadlay sida ay u arkaan iyagoo sidoo kalena dalbaday in ay helaan fursad ku aadan dib u eegista dastuurka warbixintan waxaa magaalada muqdisho nooga soo diray waryahan v o a cabduqaadir okay soomaaliya xilligan waxaa la sheegaa in dadkeeda boqolkiiba toddobaatan ay yihiin dhallinyaro qaar ka mid a dhallinyaradii ka qayb gashay shirkii dastuurkee dhowaan ka dha muqdisho ayaa qaba in doorka dhallinyarada uusan ka muuqan shirka iyo ka qaybgalkiisa maxamed lafoole wuxuu ka mid yahay dhallinyarada ubaxa caasimadda ee ka howlgala muqdisho wuxuu u sheegay barnaamijka dhallinyarada v o a in doorkii ay mudnaayeen aysan ka helin ka qaybgalka dastuurka marka laga hadlayo xilligan dhallinyarada doorkooda sidii la rabo ugama aysan muuqanin taasna waxay aan u dareemaynay inay tahay gaab weyn oo dhallinyarada soomaaliyeed ku jira marka annaga waxaan aaminsannahay doorkii dhallinyarada looga baahnaa kuma meesha mausa ka muuqan maadaama dhallinyaradu boqolkiiba toddobaatan iyo shan ay yihiin waxaa la rabay inay ayagu implementationka boqolkiiba toddobaatan iyo shan wadatashiga in si fiican looga qaybgeliyo qaybtaas dhallinyarada ka qaybgalkeeda markii laga reebo dhallinyaro timid oo meesha hoolka soo buuxisay sida kale ma aynan jirin si toos ah dhallinyaro ku lahayd door fiican oo wadatashi lala sameeyo toos amaynan jirin maxamed axmed oo ka mid a aqoon-yahanka waxbartay ayaa u sheegay barnaamijka dhallinyarada v o a in dastuurka maanta haysato soomaaliya uu yahay aasaaska khilaafka dhammaan ee saameeya hay-adaha dowladda soomaaliya dastuurkan saddexda maalmooduu socday cabdiqaadir ookey si joogtaanu joogay waxaan soo xaadirayey aid o'clock oo subaxnimo waxaana ka baxayay shanta galabnimo waxaan qabaa dastuurkanu isagu ahaa kadeedka iyo isfahan la'aanta wuxuu ka dhashay isagu ahaa waxaan ayaankii hore u malayn jiray madaxda qaranka iyo dadka ummadda hoggaamiya iyagu inay xun yihiin iyagu jallenj isku yihiin waxaan ogaaday cidda iska hor keenaysa kan inuu yahay cidda dhibaatada wadata inuu kan yahay haddaba kan inakaa qorray lama samaynin ilaa hadda xal ka looga badbaado ama xal ka roon maxamed axmed ayaa u sheegay v o a in dastuurka soomaaliya intay ku tartamayaan maalgelintiisa dowlada shisheeye inuusan ka tarjumi doonin xal soomaaliya ay leedahay dastuurkan la leeyahay dowlad hebel ayaa wax ku bixisay ma aha waa inay soomaali dastuurkeeda ka tashataa waa aayihii soomaaliya waa mustaqbalkii new generationka soomaaliyeed ma aha wax qolo gaara ay leedahay ma aha wax uu leeyahay mudano gaar ah ma aha wax uu leeyahay muxuu ahaaye onjo gaara wuxuu ka dhexeeyaa ummadda soomaaliyeed waxaan codsanaynaa ha loo dhannaado ummadda soomaaliyeed ee dastuurka ka maqanna ha la wada raadiyo waxaan soomaali baa le dowlad hebel oo laba shilin iyo hal shilin iyo wax ku bixisay interest in looga raadiyo ama iyada lagu raalligeliyo mar raba shacabka soomaaliyeed ma oggolaan doonaan maxamed lafoole ayaa sheegaya inay u baahan yihiin dastuur sidaas darteedna muhiim ay tahay laga qayb gelay dhallinyarada balse aan lagu koobil beesha caalamka iyo aqoonyaha laga casuumay meelo fogfog oo caalamka ah horta dastuurka annagu waa waan rabnaa oo haddaan dhallinyaro nahay waayo dee dadka uu quseeyo oo taabanaayo waa jiilka annaga hadda aan joogno iyo inta naga dambaysa laakiin filitaankeennu wuxuu ku xidhan yahay sida dhallinyarada looga qaybgeliyo maadaama dhallinyaradu ay yihiin waddankeena kuwa hadda ugu badan haddii marka implementeeshinkiisa iyo doodihiisa iyo ka qaybgalkiisa ayaga xoogga la saaro oo laga faa'idaysta aqoontooda iyo awooddooda iyo gaarsiintooda waxaan aaminsannahay inuu dastuurku meel fiican gaari doono laakiin sida hadda muuqata haddii dastuurka lagu soo koobo in beesha caalamka iyo dadka muxuu ahay expertiska u taqaano dowladdu in oo keliya xoogga lagu saaro waxaa noo muuqda dastuurkaas inuu noqon doono dastuur beesha caalamka iyo dadka aldartiga ku eg marka waxaan leenahay dadkan dhallinyaradu waa dadka dastuurkan uu hagi lahaa waa dadkii ka faa'idaysan lahaa waxaan ka codsanaynaa marka dowladda iyo gaar ahaan wasaaradda dastuurka in ay xoogga saarto sidii dhallinyarada ay awood fiican ugu yeelan lahaayeen dastuurka nimco cali xareed waxaa laga casuumay dalka norway waxay qabtaan rajo wanaagsan oo la xidhiirta dastuurka soomaaliya haddii dadka maqanna loo diro wacyigelin badan la sii gaarsiiyo meel walbo ha noqoto sida iskuulaadka oo kale goobaha ha noqoto bulshada rayidka oo kaleoo lasii wacyigeliyo maxaa idinka dhiman maxaa saxnaa maxaa u aragtaan maxaa noogu waajiba in uu socon doono ayaan aaminsanahay insha allah uu dardargeli doono ilaahay ayaana awooddaas iska leh waxaana qabyo qoraalka dastuurka kumeelgaarka soomaaliya wuxuu soo maray wakhtiyo kala duwan haddase waxaa lagu ballansan yahay halkiisa kama dambaysta sanadka laba kun sagaaliyo toban sida dhowaan looga dhawaaqay magaalada muqdisho cabdulqaadir okey barnaamijka dhallinyarada v o a muqdisho
duhur wanaagsan dhegaystayaal halka aad nagala socotaana waa v o a qaar ka mid ah dhallinyarada ganacsiga yaryar ku haysata magaalada boosaaso ayaa bisha ramadaan ganacsigooda ka hela dhaqaale ka badan intii ay ka heli jireen bilihii hore dhallinyaradan ayaa ka ganacsada waxyaabaha sida gaarhka ah ay bulshada u isticmaalaan bisha ramadaan oo uu sambuusku ka mid yahay wariyaha v o eda yuusuf maxamuud yuusuf ayaa warbixintan boosaaso kasoo diray
halkan waa kushiin lagu sameeyo sambuuska iyo weliba burshiilka si loogu eebgeeyo gudaha magaalada boosaaso haddaba iyadoo lagu guda jiro bisha barakaysan ee rabadaan waxaa jira dhallinyaro bishan ka sameeya dhaqaalo kooban taasoo wax badan ka beddelaysa nolol maalmeedkooda cumar macalin cabdiraxmaan waxa uu sameeyaa sambuuska iyo weliba burka waxa uu v o a uga warramay dhaqaalaha xilligan uu ka helo iyo weliba waxay uga duwan tahay xilliyadii hore maadaama haatan inta badan dadweynuhu ay ku afurayaan sambuuska iyo weliba burka alxamdulilah waa ku shaqeeyaa balse subaxdii aan soo tooso subaxdii marka saasaan usoo tooso wixii oo karaankayga ah ayaa isku qabtaa teeda kale macnaa qo dad kale shaqaalo ayaa keensano oo ila shaqeeyaan marka hadda waxaa ila shaqeeyo wiil walaalkayga ah ayaa ila shaqeeyo alxamdulilah rabbilcaalamiin wax dhib aan ku sheegnayn ma jirto wixii oo xaqiis aan waa iska siiyaa waayahay bal marka laga yimaado ee, meelaha ee, kala duwan iyo macaamiishaadoo bisha barakaysan ee rabadaan badata ee, dubista xilligan meeqaa dubtaa qiyaas ahaan ee, sambuus qiyaasaan walaahina ah hadda markaan kuu soo qaaxdal qaado adiga wax la sheegi kar maana lix ama lix boqol iyo konton meelaha waa sameeyaa marka horena marka horena waxaan samayn jiray ii sheeg oo xagga xaqaaga markii la dhoo labo boqol adiga boqol iyo konton intaas waa samayn jiray lacagta aad ka heshid marka loo qaybiyo ee, basashii iyo burkaad dhigto maxaa is oran kardhaa faa'iide ahaan ma idinku filanta adiga qoyskaaga intoodan waa ku maaraya alxamdulilah ha reerkaygana waa ku biishtaa bishaan barakaysan ee rabadaan iyo xilliga hore bishaan barakaysan ee rabadaan baa kuu faa'iido badan bishaana ay faa'iido badan boqolkii boqol faa'iidada iiga jirto macnaa hal meel keli maaha anigoo sooman iyo rafaadkaas intaas yaa u maro oo macnaa nafta anaa igu soo dhacoyso umalay weli anoo sooman intaas anigoo u mar iyo haddan macnaa ii sheeg shaqadaydi markaan soo dhammaysto anigoo nafe iyo xaafid ku laabto meeshiyaa iskayga laabto sidee kula dhaqmaa marka macaamiisha intaa tirada la eg oo aad- aad u geynaysid sambuuska qab noceeya dadka kula dhaqmaan marka aad u geyso sambuuska iyo wallaahi alxamdulilah bishaan ramadaan markii lagu jiro wax dhib aan la kulmo amase caqabad aan la kulmo ma jirto waa i wanaajiyaan macaamiisha si wanaaga ay la dhaqmaan qofkii xilligaas hay waa kusoo qaata qofkii xilligaas haynin waxaa ilahay macnaa habeen dambe ii imaaw ama mar kale aan kuseynaa habeenkii kale markaan u tago waxeega inuu isiiyo amase kale macnaa dan inaa ii sheegto marka haddii dantii oo macaamiisha dad ku dhaqi karin qof oo macnaa bulsha la dhaqan karo mateed markaas waxaad iga warataa kalsooni intee la eg bay dadku qabaan ee sambuuska aad samayso ee dhadhanka ama macaankiisa wallaahi bilaay saaxab kuma qiyaasi kari sababtoo eh qofka haddii xumaan lagu arkaayo macaamiish macaamiishiis macnaa waa yaraadaan ma kordhismaan anigoo macnaa isxayeysiinayn afkeena iska faalinayn sababtoo eh macnaa waxaa tusaal ii eh intii macaamil aan samaystay oo macnaa wulib dadkii had bishaan markii lagu jiro meel kale dad aan u tilmaama jiraan oo macnaa meeshaas iyo meeshaas nambarkaas iyo nambarkaas macnaa waca qofkaas iyo qofkaas la xiriira qofkii anigan la xiriiro oo macnaa nimankaas soo dhaweey oo ku hadka soo wacayin si wanaag macnaa wax ku wanaaji inaan dhaho intaasi kadib cumar macalin waxaan u soo raacay mid ka mida macaamiishiisa oo u iibgeeyo sambuuska iyo weliba burka noocyadiisa kala duwan axmed daahir waxa uu magaalada boosaaso ku leeyahay meheradaha shaaxa laga cabo waana macmiil ku xihan cumar oo maalin walba sameeya sambuus kor u dhaafaya ilaa iyo shan boqol oo xabbo islamarkaana u iibgeeya macaamiishiisa waxa uu iga warramay waxyaabaha uu ku iibsado islamarkaana uu isaga ka sii faa'iido wallaahi horta niyo adigu niyo waa waa isku sii laakiinse bisha ramadaan ba weliba sii fadli doonta waayo dee dadku macnaha waa ku afurahayaan afur baa qaybna macnaha waa loo qaadanaya qaybna dee macnaha waa lagu afuranaya sida xaafadaha iyo dad kale weliba deriskaaba marka bisha macnaha ramadaan weliba fadli badan yahay Way, qaab noocee marka lagugu keenaa aad u iibsataa sambuuska adigana aad usii iibisaa dadka afurahaan u siisaa qaab marka hore waxaa lagu keenaa ninku marka hore een, macnaha wuxuu kusoo waxyaa meel fog oo kore wuu soo qaaday ilaa lixdan toddobaatan meelhaas uu ii keenaa ha een, goortuu ii keenaa goortaas aana sii iibsadaa meel baan gutaa shay adu wax waxbaan isku samaystaa maxaa ka siisaa marka isaga lacagaha isaga waxaan ka siiyaa laba kun oo shilin aniguna waxaa haystaa afar kun oo shilin labadaas ay saaran Ay, adiga marka laba kun oo shilin ba kuu saaran aniga laba kun oo shilin baa haystaan ha faa'iida ahaan waa ka wanaagsan yahay wallaahi horta niyo belihii hore wax badan wax badan een, bishaan haata yuuli ka fadli badan yahay wax badan bishaan waa ka fadli badan yahay ilaa iyo heerkee baa jeceshaa marka inaa shaqadan sii wado adigu ilaa ilaahay wax kale ay siinahayo waxaa jeclay inaan weli futalo markii la guda galo bisha barakaysan ee rabadaan waxaa goobaha ganacsiga yaryar ku soo bata dhallinyaro iibiya waxyaabaha ay dadweynuhu doonayaan inay ku afuraan sida qaraha sambuuska iyo weliba biyaha iyo timirta oo qaar ka mida waddooyinka la arkayo iyagoo ku iibinaya dhallinyaradaasi yuusuf maxamuud v o e boosaaso
halkaad nagala socotaana dhegaystayaal waa v o e washington markana dhinacii qasiidooyinka nebi ammaanka
مرحب مرحب يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان بشان رمضان براريو برواقتينو سيدايو بشان رمضان براريو برواقتينو سيدايو برواقتينو سيدايو خيرات بدن باك بحي ايان كوغتو كبغو كبغو كبغو صدو هبيلي مرحب مرحب يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان صدق كباري ايه بشاني تاهي روحي بوعشيك صباحة صدق كباري ايه بشاني تاهي روحي بوعشيك صباحة روحي بعشيك صباحة مالك ايه وقاضي هيانكو قفو كبقو مرحب مرحب يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان طبك هوري وابشرو نحريس لباحد ويني طبك هوري وابشرو نحريس لباحد ويني نحريس لباحد ويني بشان الرحمة طيلة بيلتا ayaanku qofku ku bego kabogo kabogo fursado habayleen marxab marxab ya ramadaan marxab marxab ya ramadaan waya marxaba bika ya ramadaan مرحب مرحب يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان طبك الضنب وبفاددة بلد يبلو الكنرد طبك الضنب وبدبددة بلد يبلو الكنرد بلد يبلو الكنرد بيان أن أقحرو ayaanku qofku ku bego kabogo kabogo fursado habayli marxab marxab ya ramadaan marxab marxab ya ramadaan waya marxaba bika ya ramadaan waxaad la baxdaa adduunyada dhib iyo baaska xijabo waxaad la baxdaa adduunyada iyo baaska xijabo dib iyo baaska xijabo berina kasii horreeye habaalmeeni ruuxa baahane kabogo waxsii dhiiga رمضان مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان adoo barkan buura dahabaad hadhow ka baxdaa maadnano adoo barkan buura dahabaad hadhow ka baxdaa maadnano hadhow ka baxdaa maadnano xabaasha barkuu marace habaalemeeli ruuxa faahane ka bogo wasiidhiga baydka akhiro مرحب مرحب يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا dandaawi iyo nabi ammaankaasi marxab marxab aanu intaasi ku dhaafno markana ciyaarihii nuur ayaa horteyda fadhiya nuur haye
mahadsanid falastiin xiriirka kubadda cagta masar ayaa sheegay in xaaladda maxamed salaax ay soo hagaagayso islamarkaana uu diyaar u yahay inuu ciyaaro kulamo ka mid ah saddexda ciyaar ee uu xulka masar ka dheeli doono wareega koowaad ee koobka adduunka bisha soo socota salaax ayaa garabka ka kala baxay intii ay socotay ciyaar ay kooxda liverpool la dheeshay reaal madrid toddobaad ka hor ciyaartaas ayaa ahayd faynalka koobka kooxaha horyaallada yurub dhakhtarka kooxda qaranka masar oo la kulmay saalax ayaa sheegay in laacibkan jirka ah uu diyaar u noqon doono muddo saddex toddobaad ah kadib ciyaaraha koobka adduunka kulanka hore ee xulka masar ee koobka adduunka ayaa dhici doona juun waxaana ay la dheeli doonaan xulka uruguay ciyaartaasi ayay u badan tahay inuu seegi doono laakiin kulanka xiga waxa ay juun ay la ciyaari doonaan kooxda qaranka ruushka waxaana la rajaynayaa inuu kulankaasi safto halka kulanka ugu dambeeya ay masaarida juun la ciyaari doonaan xulka sacuudiga dhinaca kale tababarayaasha laylinaya xulalka ka qaybgalaya koobka adduunka ayaa soo magacaabaya ciyaartooyda kama dambaysta ah xulka jabaan ayaa maanta magacaabay macalin akira nishino waxa uu ku dhawaaqay ciyaartooydiisa kama dambaysta ah waxaana xulka ka soo muuqday laacibiinta waayo aragga ah ee kale ah kaysuke honda iyo shinji kagawa honda waa koobiy soddon jir horay ugu soo ciyaaray kooxda milan waxa uu xulka u saftay afar iyo sagaashan jeer halkaas kagawa uu horay ugu soo dheelay kooxda manchester united waxaana uu xulka jabaan uu u ciyaaray sagaal iyo siddeetan kulan oo caalami ah dhinaca wararka kale ee ciyaaraha xidigii hore ee kooxda chelsea iyo xulka england frank lambert ayaa loo magacaabay tababaraha kooxda derby county oo ka mid ah kooxaha heerka labaad ee ingiriiska lambert waxa uu sheegay in shaqada loo magacaabay aysan noqon doonin mid fudud kadib markii uu saxiixay heshiis saddex sano ah waxaana uu noqday macallinkii toddobaad ee ay derby magacaawdo muddo saddex sano gudahood ah lambert ayaa ah sagaal iyo soddon jir waxa uu intiisa badan waayihiisa ciyaareed ku soo qaatay chelsea kooxda reaal madridna waxa ay ku dhawaaqday inay la soo wareegtay laacib da'yar oo u dhashay dalka brazil rodrigo rodriguez ayaa ah siddeed iyo toban jir waxaana reaal ay kaga ka soo qaadatay kooxda jeremio kadib markii uu saxiixay heshiis lix sano ah shalay laacibkan ayaa reaal ku biiri doona xilli ciyaareedka soo socda ugu dambeyntiina manchester united ayaa qarka u saaran in ay la soo wareegto laacibka da'da yar ee difaaca uga ciyaara kooxda f c porto ee dalka portugal diego dalad dalad ayaa ah sagaal iyo toban jir waxaana madaxiisa ay porto dul dhigtay siddeed iyo toban milyan oo euro tababaraha manchester united ayaa u arka in uu laacibkani wax ka tari kara dhinaca difaaca gaar ahaan dadabka midig ee daafaca dhegeystayaal xubinta ciyaarahana waa naga inta
nuur iyo ciyaarihii aanu intaasi ku dhaafno markana dhinacii nabi ammaanada waxaanu idiin soo qabanaynaa codka ibanaxariistii jannaha ka waraabiya sahre axmed jaamac iyo heestii rasuulkii sharafta mudnaa
rasuulkii sharafta mudaniyo dunida shaaca looga dhigayo rasuulkii sharafta mudaniyo dunida shaaca looga dhigayo shidada aakhiro oo dhibkeediyo amaankaasi ay ku luuqaynaysay saare axmed jaamac lahu naxariista ayaan dhegaystayaal ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeenna iyo duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta tan iyo intaan ku kulmi doonno idaacaddeenna galabta ee afarta oo aniga oo ah nuur iyo falastiin oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo